فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan buule xaaji oo lagu weeraray ciidamada jubbaland la isuguna geeya xarun ay ku leeyihiin duleedka magaaladaasi dagaal gawaari looga gubay ciidamada itoobiya oo gelinkii dambe maanta ka dhacay halgan oo hiiraan ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo soo saaray amarka dhan ah dhismooyin ka socda xalane oo aysan ka talin dowladda federaalka lana socon waxaa halkaa ka socda qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo ka hadlay xadgudubyada itoobiya iyo siyaasadda guraca ay soomaaliya ku wajahayso mu'asasada alkataa'ib oo ballan qaaday inay baahin doonto filim dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo asbaabaha keenay weeraradii kow iyo tobanka sebteembar saddex iyo labaatan sano ka hor sidee ayay u dhaceen weeraradii kow iyo tobanka sebteembar ragga fuliya weerarkan qaabkee ayay u afduubteen diyaaradaha warbixin ayaad dhegaysan doontaan sheekh cabdulilaah abuuqaalid waxa uu xilligii ay dhacayeen weerarada kow iyo tobanka sebteembar ku sugnaa magaalada bishaawar ee dhacda xadka bakistaan iyo afganistaan haddaba sidee ayuu weerarkaasi ku soo gaaray goormayse ayuu ogaaday inay mujaahidiin naftood horayaal ah ay qaadeen weerarka kelimadda shiikha ayaad maqli doontaan maamulka somalilan oo sheegay in heshiiskii etoobiya badda lagu siiyey ay dhowaan ficil u beddelayaan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi oo shir jaraa'id qabtay ayaad dhegaysan doontaan xilli ra'iisul wasaaraha etoobiya uu tilmaamay tirsiga sannadka cusub ee etoobiya u dhashay in ay ficil u beddeli doonaan heshiisyo waaweyn oo ay galeen qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo xubinta joogtadan oo ahayd ee caafimaadka ayaad dhegaysan doontaa waa markariya dhuuxa
رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
caawo waa habeennimo khamiisa taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan kow iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka isku magacaabay jubbaland ee gudaha deegaanka buule xaajiya hoostaga magaalada kismaayo dagaalka markii muddo socday kadib sida lagu soo waramayo wuxuu dab xoogan qabsaday saldhigga waxayna ciidanka maamulka jubbaland bilaabeen inay goobta ka baxsadaan iyagoo aan lahayn dhag la qabto waxayna iskugu tageen xerada ay ciidamada maamulka ku leeyihiin deegaanka buule xaaji waxaana halkaasi ciidanka maamulka isku magacaabay jubbaland ku gaaray khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta dagaal xoogan waxay ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolkaasi dagaalkaasi ayaana waxay ciidanka mujaahidiinta ku gubeen laba gaari oo nooca tiknikada ah oo ay leeyihiin ciidamada xabashida waxaana la soo warinaya inay jiraan khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo soo gaaraya askarta xabashida ee galabta lagu weeraray deegaanka halgan ee gobolka hiiraan duqaymo iyo xasuuqyo ka dhacay marinka khaza ayna ku shahiideen dad fara badan xerada nusayra duqayn ay ciidamadii uudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan duqayntan ayaa si gaara u beegsatay madarase ay degan yihiin dad shacab ah guri ku yaala meel ka agdhow suuqa gawaarida lagu iibiyo ee magaalada kanyonis duqeen ay ciidamadii ugu dee ka fuliyeen waxaa ku shahiiday shan ruux oo dhayd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo fara badan duqeymo kala duwan oo ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen magaalooyin dhaca bartamaha marinka khaza waxaa ku shahiiday labaatan ruux oo shacab ah halkii ay sidoo kale dhaawacyo soo gaadheen dad aad u fara badan sida ay wararkeena ugu soo gaadhayaan deegaanka almawaasii duqeen ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan abiy axmed oo dadka xabashida ethoobiya ugu bishaareeyey inuu u fulin doono wixii ay boqolaal sano ku taamayeen dowladda xabashida ethoobiya ayaa ku dhawaaqday inay xaqiijin doonto arrimo ay muddo sannadaha ku riyoon jireen dadka ethoobiyaanka ah abiy axmed ayaa kelmad kooban uu u jeediyey dadkiisa munaasabadda tirsiga sannadka cusub ee ethoobiya labada kun toddobiyo tobanka wuxuu ku sheegay in sannadkan gudihiisa urun u bedeli doono riyada dadka ethoobiyaanka ah fariinta uu abey u diray dadka xabashida ayaana sidaan u dhignayd sannadkan cusub ee labada kun toddobiyo tobanka tirsiga ethoobiya waxaan samayn doonaa taariikhan hore loo arag oo ubadkeena mustaqbalka ay ku sheekaysan doonaan waxuu noqon doonaa sannadan fulin u bedeli doono qorshayaal waaweyn oo qabyaynoo ah waana inaan ku soo gebagabayno wakhtiga iyo sida uga haboon eebe garabkeena ha galo maanta iyo beriba hadalkan isla wasaaraha ethoobiya ayay dad badan u fasirteen inuu ula jeedo dullaanka cusub ay ciidamada xabashida ethoobiya ku yihiin badda soomaaliya iyagoo boolisku qadhisa ka dhiganaya heshiiskii xaaraanta ah ay la sixideen muuse biixi ciidamada yuhuudda oo ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada rafaax wararka ka imaanaya dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira ayaa sheegaya in ciidamada yuhuudda ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil diyaaradeed iyo weerar toos ah ugu yaraan laba ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa dhintay halkii ay toddoba kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii diyaaradda ay kula dhacday deegaanka salaaxuddiin ee furta marinka khaza ku taala diyaaradda dhacday ayaa isku dayeysay inay badbaadiso askari yuhuudda oo iyo xoogaga muqaamadu dhaawac culusku gaarsiiyeen furunta hore ee dagaalka shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee nairobi oo shaqo joojin sameeyey shaqaalaha ka howlgara garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa maanta sameeyey shaqo joojin rasmi ah taasoo si weyn looga dareemay guud ahaan waddankaasi kenya arways ayaa maanta shaacisay in shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha garoonka caalamiga ee joma kenyatta ayna sababtay dib u dhacweyn oo ku yimid duulimaadyada iyo in la baajiyo rikaabkii ka dhoofi lahaa waddankaasi iyo kuwa ka soo degaa muuqaalo lagu baahiyey barteekis ayaana muujinaya boqolaal rikaaba oo saf ugu jira tareenilka garoonka caalamiga ah kadib markii shaqo joojintu dhaqan gashay saqdii dhexe ee xalay tobannaan ka mid ah shaqaalaha garoonka ayaana saaka isku soo bax sameeyey si ay uga dhiidhiyaan heshiiska dowladda kenya ciidamada booliiska ayaana la arkaya iyagoo isku dayaya inay is-hortaag ku sameeyaan shaqaalaha dibadbaxyada dhigaya waxaana la soo warinaya in ciidamada booliiska ay xireen qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee caasimadda kenya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag warbahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan qeybaha hore ee barnaamijka ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa lagu soo maqan oo horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen balse haatan saddex iyo labaatan sano ka hor sidee ayay u dhaceen weeraradii kow iyo tobanka sebtembar ragga fuuliya weerarka naqaabkee ayay u afduubteen diyaaradaha waryahanamaad cubayd ayaa warbixin umuurta ku saabsan noo soo jeedinaya أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا kow iyo tobankii sebteembar labada kun iyo kowdii talaadadii barakaysneed ama khaswadii manhattan sidaasi waxaa ugu yeeraa hoggaanka jihaadka mucaasirka maraykankana waxay u ahayd siday iyaguba ku tilmaameen maalin madow oo qabkoodii uu jabay saddex iyo labaatan sanno ka hor maanta oo kale sagaal iyo toban dhallinyaro ah oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar aan horay taariikhda loogu arag waxay ku qaadeen gudaha dalka maraykanka ayagoo beegsaday astaamihii ka tarjumayey in maraykanku ku amarku taagleeyo dunida wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo isku dibadhacsan abaabulkiisii ugu dambeeyeyna uu ka socday gudaha dalalka reer galbeedka iyo maraykanka inkastoo ay ku faanaan sirdoon awood leh oo la socdaa wax weliba oo ka dhan ah haddana waxay dhallinyarada naftuturayaasha ah ku guulaysteen inay marin habaabiyaan c i e da iyo f b i da gallayradii istishhaadiyiinta ee afka ciidda u geliyey maraykanka marka laga soo tago iimaanka iyo caqiidada ay xambaarsanaayeen ee ku hogaamisay nafurnimada waxay ku hubaysnaayeen oo keliya tuurayo ay ku guulaysteen inay ka qariyaan qalabyada waxbaare ee garoommada maraykanka diyaaradihii maraykanku lahaa ee malaayiinta dollar ku fadhiyey ayayna u beddeleen hub xukumaada diyaarado afar ah oo ka soo kici timay garoommo ku yaala waqooyi bari dalka maraykanka ayayna istishhaadiyiinta sagaal iyo tobanka ahaa soo raaceen majmuuco welibana waxaa ku jiray duuliyo diyaaradeed oo haysta tababar wanaagsan qorshuhuna waxa uu yahay in diyaaradaha la afduubo kadibna lagu dhufto dhismayaal si gaar ah loo xushay oo ay ka mid tahay wasaaradda dagaalka maraykanka ee the bantigon aqalka koongariska iyo dhismaha ganacsiga adduunka ee twin towers diyaaradda koowaad waxaa saarnaa moxamed cadda oo ahaa amiirka istishhaadiyiintii kow iyo tobankii sebtembar waxaa wehlinayey sheekh cabdulcasiis al cumari waa'il iyo weliid oo ahaa laba wiiloo wada dhashay iyo sadaam asaqami waxayna diyaaraddu ku dhacday taawarka waqooyi ee xarunta ganacsiga adduunka ee xaafadda manhattan diyaaradda labaad oo iyaduna beegsatay taawarkii koonfureed ee daarihii mantaanaha waxaa saarnaa marwaan ashixi muhanad ashihri cikrima xamsat alkhaamidi iyo faa'iiso bnu xamaad diyaaradda saddexaad oo beegsatay xarunta wasaaradda dagaalka maraykanka ee the bantigon waxaa saarnaa haani xanjuur nawaaf iyo saalim alxaasimi oo wada dhashay iyo khaalid almixdaar diyaaradda afaraad oo ujeedkeedu ahaa in lagu dhufto koongariska maraykanka balse ku dhacday gobolka bensalfeniya waxaa saarnaa siyaad jaraax saciid alkhaamidi axmed alkhaamidi iyo axmed annacmi duuliyayaashii afarta ahaa ee afduubay diyaaradihii lagu weeraray maraykanka waxay kala ahaayeen moxamed cadda marwaan ashixi haani xanjuur iyo siyaad jaraax shan iyo toban ka mid ah istishhaadiyiintii sagaal iyo tobanka ahaa ee dumiyey ilbaxnimo kusheegii reer galbeedka waxay ka soo jeedaan dhulka xarameynka halka afarta kalena ay ka soo kala jeedaan masar imaaraadka carabta iyo lubnaan marka laga hadlayo khasaaraha tooska ah ee ka dhashay khaswadii manhattan ama kow iyo tobankii sebteembar waxay dowladda maraykan ku qiratay in lagu dilay ku dhowaad saddex kun oo ruux oo ameerikaan ah halka lagu khasaaray adduun lacageed oo dhan laba boqol afartan iyo toddoba dhibic shan bilyan oo dollar madaxweynihii xilligaasi hogaaminayey maraykanka wuxuu ahaa buushka inanka ah markiibana wuxuu isagoo aan ka fiirsan weerarka lagu soo qaaday iclaamiyey dagaal furan oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta si cad ayuuna u sheegay in dagaalka uu qaadayo uu yahay mid saliibi ah toddobaadyo kadib ciidamada maraykanka ayaa duulaan militari ku qaaday dalka muslimka ah ee afghanistan halkaasoo ay ku sugnaayeen muhaajiriintii uu hogaaminayey sheekh husaame bilaadin hogaamiyihii mujaahidiinta alqaacida marka laga soo tago gumaadka wuxuushnimada ah iyo tacadiyaadka xanuunka badan ee uu maraykanku kula kacay reer afghanistan haddana wuxuu dagaalka afghanistan maraykanka ku ahaa dhiigbax nafeed iyo fuuqbax dhaqaale labada kun iyo saddexdii wuxuu maraykan ku ballaariyey duulaanka ka dhanka ah caalamka islaamka ciidamadiisa ayaana gudaha u galay dalka ciraaq halkaasoo ay mar kale ka geysteen xadgudubyo ka dhan ah muslimiinta si toos ah iyo si dadbanba wuxuu maraykanku duulaanu militari iyo kuwo amniba ku qaaday dunida muslimka oo uu ka mid yahay dalkan soomaaliya laakiin ma jirto natiijo sugan oo uu maraykanku xaqiijiyey si ka duwan saddex iyo labaatan sano ka hor wuxuu maraykanku wajahayaa halisyo amni oo dhinac weliba ka xiga saacad welibana wuxuu filanayaa weeraro ka dhaca gudaha maraykanka iyo kuwa beegsadaa masaalixdiisa dibadda ku dhowaad rubcu qarni oo hadda laga joogo markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebteembar wuxuu jihaadkii ku koobnaa afghanistan hadda yahay mid caalami ah raayaadkiisuna waxay ka babanayaan saxaraha iyo buuraleyda afrika iyo magaalooyinka aasiya
أمريكا ويا ويل أهلها كأني بقاعدة الجهاد استعدت ليوم كريه كالثلاثاء عندما سفكنا دماء الكافرين فطلتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waad mahadsantahay mahad dhanka kale mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay baahi doonto filim dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo asbaabaha keenay weerarkii kow iyo tobanka sebtembar war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana lagu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ay sabab u tahay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar mar kalena ay suurtagal tahay in ay dhacaan weeraro kuwaasi la mid ah war-saxaafadeedka mujaahidiinta waxaa soo akhriyay oo noo soo jeedinaya waryaheena سلمان أحمد magtabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku qoran saddex luuqadood kaasoo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebtembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka horedhaca bayaanka waxaa lagu yidhi xilli maraykanku u baroordiiqayo sanadguurada weerarkii kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yaro israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanku ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan xasuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimadda ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhdeeda dhigdaadinta ee ragaadiyey ummaddooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sano ka hor markii sagaal iyo toban hadiyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa beegsadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaaga kumanaan ka mida muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo tuqyaankeeda waxayna si aan gambasho lahayn u iclaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhana islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay horinaysay dagaal dhig badan ku daatay ayna khasaar dhowr trilyan oo dollar oo ka mid a canshuurta shacabka maraykanka dowladdani wax natiijaha kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldaro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhigla'dahay asbaabihii mujaahidiinta iyo shuhadada muslimiinta ku riixay inay fuliyaan weeraradaas si ka duwan hadallada madaxda maraykanka ee waxbikmijraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ay ahaayeen nacaybka islaamka u qabo xorriyadda iyo habnololeedka dadka amerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwo si toosa uga jawaabayey dhaqanada guraca ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuqwadareedka iyo gumaysiga yuhuudda ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa iyo maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sanadkii labada kun iyo kowda maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda ghaza war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii socda waxaa lagu yidhi si aan sharaxaad dheeriya uga bixinno dagaalka uu maraykanku kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah ayaa ku soo bixi doona saddex luuqadood wuxuuna tooshka ku ifin doonaa sooyaalka taariikheed ee maraykanku u leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka xilli maraykanku uu maanta baroordiiqayo annaguna waxaan dhanka kale u ducaynaynaa shuhadadeenna waxaana allah u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo hadyeyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee fuliyey weerarkii kow iyo tobanka sebtembar waxaan allah ka baryaynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sarreeya ee jannada kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta ummadda iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhankaa fircoonka maanta oo ah maraykanka waxaan sidoo kale allah weydiisanaynaa inuu xorriyaddooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan jeelalka yuhuudda iyo saliibiyiinta ugu dambayntii waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka maraykanka iyo xulafadiisa yuhuudda ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firarsan daafaha dunida maankana ku hayaan hadalka allah ee ah
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag isla wararkii kow iyo tobanka sebtembar ayaan ku guda jirnaa oo hadda laga joogo saddex iyo labaatan sano sheekh cabdulilaah abukhaalid waxa uu xilligii ay dhacayeen weerada kow iyo tobankii sebtembar ku sugnaa magaalada bishaawar ee dhacda xadka bakistan iyo afghanistan haddaba sheikha sidee ayuu weerarkan ku soo gaaray goormeese ayuu ogaaday inay mujaahidiin naftood hurayaal ah ay qaadeen weerarka nala dhegeysta kelimad uu arrimaha sheekha kaga hadlay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin maalintaa waxaan joogay magaalada la yahdo bishaawar oo ah magaalo dhacda xuduudda bakistan iyo afghanistan waxay leetahay bishaawar dadku waa inta badan way yaqaanaan waa meeshii u ahayd markaska ama xarunta markii lala dagaalamayay nimankii alitixaadka sovieti iyo afghanistan lagula dagaalamayey waa meeshii mujaahidiinta xarunta u ahayd saldhigga u ahayd guryaha martida ee mujaahidiinta lagu soo dhaweeya ku yaaleen waa magaal caynkaas markii horena waxay aslan waxay raacsan tahay meesha la yihahdo afghanistan laakiin ingiriiska markuu pakistan qabsaday oo gumaystay ayuu kasoo gooyey oo wuxuu kusoo daray pakistan buu kusoo daray meeshaasa maalintaa ku noolaa insha allah meeshaasa maalintaa ku noolaa warku wuxuu igu soo gaaray si oo mubaashira tabin toosa waxaan xusuustaa aniga iyo walaal kale oo ciraaqi oo la odhan jiray ibraahim alacdami oo intaan israacani baanu waxaanu tagnay meel ay odhan jireen kuwait alkhayr oo nimaan saaxiib ahayn uu mas-uulka ahaa marka isaga waxaa u saaraa bahalkan dhiishka weyn baa u saaraa waagana waxaa cusbayd jaziira cusbayd oo aada loo xisayn jiray aan abumuthanna aan la soo daawano waxaan idhi maanta warka aan la soo daawano aan la soo dhegeysanno markaan meeshii galloo fadhiisano walaalka shaah noo soo dhigay ee uu furay uu furay maarata qanaadkii uu furay jaziira uu furay waxa indhahayagu aan la yaab ku noqdaan aragnay waxaan aragnay sarihii dhaadheere oo maraykanka dumaya diyaaradihii oo oo wariyuhu leeyahay burujkii hore aad dumay haddanaad kii labaad diyaaradii labaadba ku dhufatay saa leeyahay baan soo gallay wax maana wada hadlin saanu aamusnayn aamusnayn aamusnayn udhegeysan ayaan ku kala tagnay waxaan ku hadla maana garan weynay markaasuu warka ciraaqiga wuxuu leeyahay isagoo lahjada ciraaqinta ku hadlay caraag isagoo leh yaabee suduq jidiib marunba mabeenba waxaan dhahaynu arkayaan buu leeyahay saasaan ku kala tagnay xataa annagoo aan jawaab haynin oo waxba isweydiin baanu markii markii ay dhammaatay tabintii ay dhammaatay oo maqribna laadiima rabaan ku kala tagnay marka saasay igu soo gaadhay insha allahu tacaala saasaan ula socday maalintaas maalin waxay ahayd animaan maalin weyn muslimiinta anibaal weyn ka gashay waxaweyn isbedel caalamka maanta waxaa la yidhahdaa caalamkii ka horreeyey koo iyo tobankii sebtembar iyo caalamkii ka dambeeyey waaba kale waqti faasil uu noqday oo caalamkii isbedelay xaqiiqatan inkastoo aan maarata si mubaashira u daawanayay xadadka iyo dhacdada haddana inay rag raggaas fuliyeen mar dambe mar dambe oo muddo kasoo wareegta baan ogaaday leanno nimankii alqaacidana iyagu isugu hambalyeeyeen saa filimada ku aragnay oo maalintiiba iyagu isugu hambaliyeen raggii buuraha ku jiray usaama iyo raggiisii laakiin dadkii magaalooyinka joogay sida iyadoo kale bishaawariga joogay ishaacaad baa soo baxay xataa qaar ba waxaynu odhan jireen waxa kan waxaa sameeyey yuhuuddaa samaysayoo iyagaa yuhuuddaa sameeyey iyadoo waxay rabaan khasaarahan waa u badheereen inay dadkooda laayaan inay dhaqaalahooda burburiyaan laakiin waxay rabaan inay maraykanka maalaya ku booriyaan oo ku tirtirsiyaan inuu irhaabiyiinta baabi'iyo marka waxaan muslima samayn kara yuhuuddaa samaysay sheekaasaa muddana haysatayba mar dambe ayaan waxaan ogaanay oo markii maaragtay qaacida hadashay oo caalamka wada ogaaday inay maaragtay walaalahaas raggaas maaragtay ilaahay u barakeeyey ay camaliyadda fuliyeen muddo ka soo wareegtay anu dhan isleeyahay saddex cusbo afar cusbo kadib ayaan warka aan aan ku qanacnay oo ogaanay baan isleeyahay wallaahi horta markaan saan kuu sheegay markaan daawanaynay lifeka ama ama tabinta tooska ah waan wada hadli kari weynay waxaan dhacaya maydkan waran darishadaha la iska soo tuurayo tawaaradan dumaya dhacaya qaylada iyo waxaa jira yani waxaan wax ma khiyaalba ma dhaba ma ruma waxaan dhacaya marka suuraysi inuu inuu dhici karo qofka markuu ilaahay dee qudradiisa maaragtay ninka qofka muslimkii markuu ilaahay maaragtay inuu kulli shay inuu awoodo uu ogaado oo muslimiintana maaragtay iyagoo yar koox yar ay ka adkaan karto koox badan ilaahay maaragtay iyagoo kaashanaya markaa kadib yani waa ku qanacnay laakiin ilaa hadda dad baan ku qanacsanayn oo munaafiqiintu ilaa hadda waxay leeyihiin waxaan qaacida ma samayne muusaad iyo khabaraat alyahuudiya baa sameeyey iyagoo u gogol xaalaya in afghanistan iyo mujaahidiinta la baabi'iyo waxaan odhan karaa horta caalamku wuxuu galay wakti cusub oo kii hore ka duwan buu galay ayuu galay markii la soo gaadhay koo iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun iyo kowdii waxba isbedelin baa dhacay nimankii la odhan jiray maraykanka waagaa intay intay sovyetkii soo soo dumiyeen mujaahidiinta gacmahooda alla ku dumiyeen laakiin iyaguna ay fadligaas ka sheegto ilaa annaga sovyetka rinna ay leeyihiin oo le caalamka annaguma u talina oo qaarkood ay qorayaan jaraa'idkooda ay leeyihiin geeshkii guduudnaa waan kaga takhallusnay hadda waxaan usoo dhiganay waxaanu bilaabanaa geeshka cagaaran oo ay islaamka u wadaan iyadoo halkaa maraya oo san ka taagaya ayaa maalinta dharbixaasu ku dhacday fawaa'idda markaa ka dhalatay maalintaas waxay ahayd xagga muslimiinta horta sufuuftii muslimiintu inay kala soocantay tamyiiz inuu dhacay waxa la yihahdo oo dadku way ishuwanaayeen yaa islaam maaragtay danaynaya yaa gaalo un maaragtay u adeega maalintaa kadib markuu ninkii boosh loohan jiray uu laba faroo taagay dadka inta laba loo kala baxay dad maraykanka ka hortegay oo mujaahidiintii markaa koobnaa ee afghanistan iyo meelaha kamida ku noolaa dadkaas oo maraykan iyaguna taxadi ku sameeyey is hortaagay iyo dad intii badnayd isaga ay raacaan ilaana wuu gooday wuxuu dadku annaga ina raacaan ama waa inay irhaabiyiinta raacaan marka dadkii intii badnayd safka gaalada ayay mareen oo waxaa dhacay dad badan oo dowlado badan oo xoogaa isku qaranaya islaam inay yihiin iyo magacaa watay ilaahay inuu maarata ceebtooda bannaanka soo dhigo oo inay gaalada weligood bu adeegi jireen ay soo baxdo waxaa kaloo meesha ka dhashay in sagaal iyo toban wiil oo dhallinyaro ah oo wareykan dhexdiisa inta badan iyo yurub ku nool yihiin inay inay kaartada intaa leeg dhigaan oo caalamul qarbi oo dhan afka dhulka u dhigaan waa waxaan la suuraysan karin oo mukhabaraadkii iyo gaalada ku faani jirtay iyo sirdoonkoodii waxaan waxaan xabaal kasoo qaad lahayn buu noqday markii nimankaas hawshgalka ay ay ku guulaysteen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag idaacadda alfurqaan ayaa dhegaystayaal weli nagala socotaan waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa oo habeenna weliba aad ka dhegaysataan raadiyaha kan alfurqaan marka laga yimaado habeennimada ay sabtida soo gelayso markaan somalilan maamulka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in heshiiskii etoobiya badda lagu siiyey ay dhowaan ficil u beddelayaan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi ayaa caawa shir jaraa'id qabtay oo umuuraha ka dhawaajiyey xilli ra-iisul wasaaraha etoobiya shalayto uu sheegay in tirsiga etoobiya ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo hadda u bishay ay etoobiyaanku filan doonaan ficlo waaweyn oo ay ku hirgelinayaan heshiisii ay galeen oo la aaminsan yahay inuu ka mid yahay kan badda lagu siiyey halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethiopia ee moyuga la oranayo uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guul bay tahay waxaa kaloo aan ka shaacinayaa go-aan ay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee masar oo la yidhaahdo egyptian cultural library lagu magacaabo lakiin kuna taalla hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somaliland waxaa jira oo dowladda somaliland ay aqoonsatay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan ay tahay in si joogto ah loo xidho maktabadda dhaqanka ee masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo toddobaatan saacadood ah go-aankan ma aha mid fudud laakiin badbaadada muwaadiniinteenna waa mas-uuliyad qaran oo muhiima waynu ognahay masar hubka ay kusoo daldashay dowladda muqdisho sidaas darteed waxaanu goosanay in aynu dalka saarno shaqaalaha meeshaas library ku sheega oo runtii aanu aaminsanayn in shaqooyin kale ka hayeen meesha wasaaradda arrimaha dibadda waxay qolaad rasmi u dirtay dowladda masar
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa tahay dhegaystayaal bartamaha ayaan kaga guda jirnaa barnaamijkeena dhuuxa markan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ka hadlay xadgudubyada etoobiya iyo siyaasadda guracan ee ay soomaaliya ku wajahayso waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyarada oo la hadlay warbaahinta alfurqaan waan salaamayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan haddaan fikirkayga ka dhiibta ee arrintaas waxaan u aragnaa haddaan nahay dhallinyarta soomaaliyeed in waxaa weeyaan baarlamaanka iyo xubnaha dowladda federaalka in ay awalba ahaayeen shisheeyo soomaali shisheeye kalkaal ah ayna la kala safteen nin walba ciddii soo dirsatay haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed aad baan ooga xunnahay arrinta iyada ah maantana waxaa ii caddaatay meesha ay ku socdaan waxaa igula yaab badnaa in waxaa weeyaan nimankii baarlamaanka soomaaliyeed sheeganayay ay la kala safteen dowladda etoobiyaanka waxaa kaloo yaab leh in nin awal hore etoobiya taangigeeda ku imaaday xamar in uu maanta waxaa weeyaan haddana uu leeyahay etoobiya ayaa cadow ah halka waxaa weeyaan isla saaxiibadiisa haddana ay leeyihiin maaha etoobiya cadow ee waa saaxiibadeenna arrinta iyada ayaa ugu yaab badan marka dhallinyarada soomaaliyeed ee damiirka leh waxaan ugu baaqayaa in maanta ay haystaan meel ay waxaa weeyaan ay iskaga dhiciyaan nimankaasi dalka duulaanka ku ah halkaasna waxaa weeyaan maamulka xarakada islaamiga ee al-shabaab oo waxaa weyaan kanaalka keliix ama kanaalka keliix oo u mari kara marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ha soo haleeleena jihaadka bariga afrika aniga oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeedna waxaa maanta diyaar u ah inaan qorigayga qaato marka sidaasaan idin leeyahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan bismillahi alxamdulilah warbaahinta islaamiga alfurqaan aad baa ugu mahadnaqayaa barnaamijyadan iyo howlaha gaarka ay wado etoobiya horta waa cadow cadowgana waxay kasii tahay nasaaro nasaarana kama yeelayso macnaha walan tarda canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica milatahum xabashidu waxa ay ku duulayaan danahooda gaarka ah keliya inay wataan ma ahan inay waxay rabaan diintaada ay bedelaan oo dadka hadda muslimiinta ah ee dhexdooda ku nool iyo kuwa ay xooga ku qabsadeenbo waxa koowaad ay diiradda saareen waxay ahayd inay diintii ka bedelaan xoog iyo macnaha iyo xeeladba qaab walba inay u maraan marka haddeertaana macnaa arrimaha socdo oo ah in xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ay la soo baxeen inay yihiin niman lagu talaashayba oon u qarsano intaas xabasho inay taageerayaan nimankaas xabasho nimanka ma hadla waa niman macnaa diintaba aanay haysanin oo xabashadii ayaga ugu dheeray wixii nimanka xabashada lama isticmaali karo nin soomaaliya oo maantay dhahaya xabashadii aan aan taageersanahay waa nin hore loo soo diyaariyey waa nin macnaha kiristaannimada u qarsoontaha laakiin kor kaaga muujinayo inuu islaam yahay masaajidda galaayo waxaasna waa dhibka ugu weyn oo maanta laisku khaldo ninka etoobiyaanka ah maanta waa la fahmi karaa oo xabadda si loogu ridu leeya laakiin ninka soomaaliya maanta kuu sheeganaya haddana kule etoobiyaanka waa raacsanahay waa fiican yahay waxaa naga dhexeeyo etoobiyaanka asiga taasuu kula kari waayo ninkanuu kuusoo adeegsanaa waa sida misaarta ama feeska loo soo raaciyo daabo kale misaarta hadda keligeeda wax ma jari karto laakiin geedka ay jarayso waa in geedka loo soo geliya si ay u jarto marka nimankaani waxaa xala ah in misaartan keligeed wax ma jari kartee daabkan adiga geedka kula ahee soomaali kula sheeganaya asiga horta kuwa inaad iska qabatid haddii asiga aad dhadhaafanayso madaxa ka dhodhoobayso xal kuuma soo dhowo soomaaliya walaalaha dhallinyarada si gaar ahaan waxau leeyahy dadka koowaadoo la qaldaayo meesha cooska ku aho dadkani siyaasadooda nin walba oo wax iskaga tijaabinayo oo ama wax ku qaadanayo oo ugu kordhargaayo waa adiga adiga maanta muslimaa tahay barax tiran dhanka xalka kaa jiro waxaad awoodaaba ku sameeye inaad gaartid waxaad qaban kartid aad qabatid dhankaasna aad kasoo kasoo leexatid insha allah ciidan dhow magacayho handiana kabilaabo maagay meelere cabdiraxmaan haddii aan fikirkay ka dhiibada meelerayis etoobiyaanka adowtanmidya anqabta dadka soomaaliyeed haddii aan fikriday ka dhiibada etoobiya hortameybaa adow soo jireen aw oo weli jeenaha jari dadka soomaaliyeedna meeleraay badan joma dareensan oo hatamee waaba may samaystay dad oo meelerayis etoobiya si khaas ahaan anka shaqeeyaw waaba hata fikridio bahlabahena meelerayis gaaro meelerayis luugud oo etoobiyaanka ka hadalaayanba habahen oo le meelerayis etoobiya meelerayis meelerayis walaagi shaqeeya ninqobatim inkara korna le bahabahen meelerayis raallaka ee barnaamijyan iyo wadata oo meelerayis etoobiya fikridie si toos aan gudbiyaayan iyo badareera meelerayo dowladda hata meelerayis xasan sheekh hogaamiyow oo meelerayis anshal qiibsantay hata lama qiibood qiibna meelera etoobiya raacdi qiibna meelerayis ha ka horjeedna leyn qiibta raacdina meelerayis beesila siyaasaasleeka raacdi tan kalena meelerayis beesadia waaytay saas daraadiya leena an aamusantaa ha ka horjeesti oo xasan sheekba ka mid ay xasan sheek horta ma e lang meelerayis muwaadin soomaaliyeed ma eh lang maybo meelerayis etoobiyaan e wali fikrid ayo ha gudbiyaan lee ka hadalow etoobiya meelan saxiihay bad oo labaatan kilomitir diiraso on saxiihi muuse biixi xasan sheegna mada mayli awsiinha ka horjeesiday maylia sababtaana lahayn marwaay ma eta oo maydheraa islankaas maamul goboleed laybaha ilan mari iyo leymarkan oo ha ka horjeesidow kun usadahkama ha ku mucaaradi maybwa maydheraayis sidii isu lahan mara faday isu badanka saxiihi faday qarashka isun qaado faday daraadiya layba maydheraayis muuqata barnaamijka halka marka maybwa dad dhalinyarada soomaaliyeed maybaan ka baagay iniyo maydheraayis ka-an barnaamijka maydheraay ha ka horjeesidan oo meeleraay xasan sheekh iyo dowladiis iyo wedadan oo ha ka horjeesadaan etoobiya meeleraay sidanooje ha ka horjeesadaan kahan halkana maybo meeleraayis ini la kaho goriga la qaada oo meeleraayis dadkan kahaboono geeka la ero koro meeleraayis iyo suruna geeka meeleraay diinta in surun la ero koro waa mayboa harakada al-shabaab leew markan dhalinyaradaas garab surugninaasan lena saadan wale ka bilaawdan anina diyaar mayn ahay inana goriga qaada bismillaah waan dhowhay waan ku dhawaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan shucuurkayga horta aad buu u kacsan yahay maanta aad buu u kacsan yahay nin waxaan dhahay oo xeradiisa lasoo galay oo xoolihiisa lala baxay aan ahay marka shucuurkayga aad uu u kacsan yahay ma degana nin xanaaqsan oo caraysan a ahay etoobiya ayada uma socoto dal iyo waxa uma socoto waxay u socoto waa diin dadkoodin inay bedesho diinta ka bedesho waxay wada waa krishtan waay waa dad krishtan ah waa hadda xildhibaanada hadda soo hadlay etoobiya hadda ciidan bis uma joogo waxaa u joogo dad siyaasiyiina oo dowladdii ku dhex jira waa siyaasiyiinta hadda soo hadlay oo yidhi etoobiya waa taageersanahay waa etoobiya waxaa waa ayadaa hadasha markaan waxayna tusaysaa awoodeeda heerkee la eg tahay waa waa dad oo la heesto oo lasoo diyaarsaday xalka keliya oo hadda bannaan oo furan oo hadda lagu dhaqaaqi karo in nin walba qorigiisa qaato oo dagaalamo waa wax hadda soo galay waa dhurwaa waa dhurwaa aamusan waa macanaa dhurwaa kii siciyey kan aamusan kan aamusana daranaa la yidhi marka kaca hubkiina qaata waa dagaalama haddaa maanta fursad lagu dagaalamo male wax ma aasaasayo haddaad lihi lahayd maxaa la dhihi jiray fursado badanaa jiro oo lagu faa'iidaysan karo waa keliya duulnima samayn kartaa waxaan maqlay haddii aad qori la-aan tahay xateer xarakada shabaab inay qori ku siinayso iyo kusoo dhaweynayso nin dalkiisa difaacanay fursad waan dhowahay marka hore waa idin salaamaya idaacadda alfurqaan magaciyga haddaan ku bilaabo waxaa waaye maxamed marka ugu horeysa waxaan la hadlayaa dowladda etoobiya waxaan leeyahay abiy axmed iyo dowladdiisa muuse biixi iyo xasan sheekh ismaaciil cumar geele been ayay idiin sheegeen mas-uulna kama ahan annagana raalli kama nihin in maanta baddeena labaatan kilomitir iska dhaafee shan kilomitir xitaa ma ogolin marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed u kaca ee qorayga qaata ee iska difaaca xabashida dalkiina iyo dadkiina iyo berrigiina meel kasta soo weeraray marka waxaan idin leeyahay xalka keliya oo loo mari karana ee tahay in jihaad lagu galo maanta jihaad nagama fogo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin marka waxaa nala gudboon inaan galno jihaadkaas si kale aa kusoo cesho karnane ma jirto marka muuse biixii waxaan leeyahay muusow maxaan ku mooda maskiin maska aad igu noqotaa maankeyga qaadan waaye muusow ma waxaad addoon u noqota masiixigii abiy mowlaan ku dhaartay muusow milicdaan ku arkaan midideeda ku taqaan haddii aan ka hadlo arrintan oo ah arrinta etoobiya hadda ay dadka dowladda soomaaliya maanta dowladda federaalka ay ku sheegaan ay dhexdooda ay dad ka beertaan dowladda etoobiya haddana lagu mashquuliya dhexdooda etoobiya wax ma laga sheegi karo etoobiya anagay naga mid tahay inay dhexdooda xasan sheekh iyo golayaashooda inay ku murmaan waxaa keenaya in markii hore ayaga soo dhoweysteen etoobiya saas ay tahay hadda waxaa etoobiya ayadana ay ku falgalaysaa inay baddii ay qaadatay aysaana hadda ay ku luminayso sababta keenaysa in haddii dhexdooda lasugu diro soomaalida meeshii baddii qof u fikira oo baddii u hadla meeshii laga waayo soomaaliya waxaan ugu baaqayaa maanta maanta etoobiya iyo cumaladeedii waxaa lasaga dulqaadi kari keli ay tahay jihaad fii sabiililah marka dhallinyarada soomaaliyeedna baaq waxaan ugu dirayaa haddii maanta gurigii hooyada la yidhi dowladda iskale lagaa baxsaday oo haddana jaabkaagii maanta loo soo dhigtay haddana beri waxaa usoo socotaa in adi etoobiyaan askari etoobiya lagaa dhigo askari etoobiya intaa noqon lahayd waxaa adduun iyo aakhiro ku sharaf lahaanaysaa in noqotid askari muslin ah oo diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa difaacana horta waan ku dhowahay warbaahinta wallaahi arrintaas waxaan u arkaa jahwareerin la jahwareerinayo dhallinyarada soomaaliyeed in badan aan warbaahinta waan la socdaa waana ku taxanahay hadba wixii markaasi siyaasadda kusoo kordha waxaa arkaysaa madaxdooda mid ka mida wuxuu leeyahay shalay asagoo dhahaya hebel wuu fiican yahay maanta inuu yidhahdo haddana hebel wuu xun yahay taasina waxaa waa waxay aan u aragnaa jahawrurin inay tahay waxaa igu daran aniga hadda waxyaabaha oo la yaabka leh oo ii sheeg etoobiyaanka dhallinyaradooda aan ka arkay ka mid ah in mid ka mid a uu baraha bulshada ku leeyahay weliba si waxaa weeye dhallinyarada soomaaliyeed si qalbiyana uula hadlayaa macnaa asagoo ka tarjumaya diintiisa kiristaanimada wuxuu leeyahay etoobiya etoobiyaana afka ku haydaan waxaa inta badan sheegataan wax waa hore dhacay sabasamikii saasaa idin yeelne saasaa idin yeelne oo leeyahay marka wuxuu leeyahay samankii waxa dhacay kasoo tag maantaa la taagan yahay oo afar iyo labaatanka ah lagu jiro marka maanta wixii waxaa weeye aniga aan samaystay oo etoobiyana aniga iska leh wixii maanta ay shaqaystaan adigaa leh ha ku faanay dad shalay waxaa weeye wadanka wanaag usoo sameeye uu leeyahay taariikhda saxda ee waxaa weeye dhallinyarada soomaaliya xataa wuu hayaa saas markuu leeyahay marka wuxuu leeyahay oo kale ereyadiisa ka mid ah dhulka soomaaliya waxaa iska leh annaga marka taasaa marka waxaa la haboon ama nala haboon dhallinyarada soomaaliyeed haddaan nahay inaan waxaa weeyaan wadankeena u kacno aan iska xurayno nimankaas waxay isu walaashanayaan kiristaannimo gaalnimo anigana waa inaan isku walaasanaa soomaalinimo muslimnimo oo wadankeena waxaa weeye aan ka xureynaa xal wax xalka waxaa weeye rag iska dhicino wax ku leeyahay marka maxaa inoo dhiman dhalinyaro soomaalida waxaan u dardaarmaya intaan ka badan duuliilnimo maxaa inoo dhiman waan ku dhowahay walaal idaacadda islaamiga ee alfurqaan haddaan fikirkii ka dhiibto arrinta waayadan dambe taagan ee dalkeena ka taagan horta etoobiya iyo soomaaliya cadaawad dheer baa kasoo dhexaysay cadaawad jihaad baa kasoo dhexaysay oo halgan ah etoobiya waxay doonaysaa dhulkan soomaaliyeed in ay qaadato oo aysan bad iyo berriba waxba ka reebin go-aankoodana mar hore ay caddeeyeen oo shirkii baarliin baa etoobiya loogu saxiixay in ay dhulkan soomaaliya ay ayadu leedahay oo xayla salaasila ilaa iyo madaxdoodii oo dhan ilaa iyo mingista xayla maryam kulli waxay isku soo micnaha kasoo kala dhexlayeen in dhulkan la qaato marka haddii niman soomaaliyeed oo dusha soomaali uga eg qalbiga iyo uurkana gaalo ka ah oo etoobiya taageersan inay marka maanta ay ummaddii soomaaliyeed indheheedii qabsadaan oo ay yidhaahdaan etoobiya xaq bay nagu leedahay etoobiya waa dal wax jirkeenna iyo micnaha taladeenna ka go-do etoobiya xuquuqay nagu leedahay xaqay nagu leedahay inay dhahaan horta waa arrin lagama filaan ah oo aan laga filayn markii hore maadaama ay yihiin awalba ay ahaayeen aqdaamo ay gaaladu ku shaqaysanaysay marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed cadowgan ha laga digtoonaado kuwooda soomaaliyeed iyo kuwa etoobiyaankaaba waa isku wada mid dhammaantood marka shacabka soomaaliyeed waxaan ku baaqi lahaa in ay hubka qaadaan khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed inay hubka qaadaan oo ay ka digtoonaadaan dhagaraha loo maleegayo waxaanan dhihi lahaa ugu baaqi lahaa cadowgan soo jireenka ah ee etoobiya sida walaalaheen soomaali galbeed ay u guumaysteen maantana ay doonayaan dhulkii kale ee soomaaliyeed inay ugu darsadaan haddii beri loo saxiixo labaatan kilomitir looga saxiixo somalilan mise saylac looga saxiixo berina waxaa ku xigta in loo saxiixo kismaayo iyo bayn loo seexaa beedhabo iyo xamar loo seexaa ku daba xigta carabtu waxay tirahdaa maamaha carbeedna waxay ahayd kullamaa ukhida bilquwati laa yustaradu ilaa bilquwa wax walbo quwad lagu qaato quwad unbaa lagu soo celin karaa waxaan maanta xal ahayn oo taasana ma jirto dhalinyarada somalia waxaan ku baaqlaa inay qoriga qaataan walaalada mujaahidiinta ah ee ka jihaada bariga afrika ee xarakada shawal mujaahidiin in ay ku biiraan ayagaa in badan dalkan usoo halgamay ayagaa in badan cadowgii kusoo duulayay noocyo badan lahaa intaa xabad la hortaagnaa marka waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeed walaalahood garab ha siiyaan cid kaloo maanta la dhihi karo difaac bay u tahay dalkan ma jirto aan ayaga ka ahayn bacdallaahi marka waxaan dhihi lahaa nimankan murtadiinta ah ee noocyada ishaarada badan watay iysan idin tagin halaga digtoonaado intaasaan ugu baaqi lahaa shacabka soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
markaana muqdisho maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa soo saaray amarkanan ah dhismooyin ka socda xalane oo ah magaalo ka madax bannaan muqdisho dowladduna aysan ka talin waxa halkaa ka socdana aysanba war u haynin marka ay madaxdooda gelayaanna ay codsi dirsadaan aadna loo baaro lana bahdilo afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa akhriyey war-saxaafadeed ka soo baxay maamulkaasi waxaana uu sheegay inay ku mamnuuceen dhismooyinka dhowrka daba ka samaysan ee ka socda xarunta xalane iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee muqdisho umana muuqda in warkan uu dhaqangeli doono maadaama iyagaba halkaa looga taliyo wixii awaamiir ahna halkaa lagu soo siiyo ninkuu taliya miyaad amri kartaa ma muuqato in warkaasi uu hirgelayo sida ayba aaminsan yihiin dad badan oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah la dhegaysta afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo arrimahan ka hadlay waxaa gebi ahaanba la joojiyey dhismayaasha dhaadheer ee ka socda agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka xamar weyne xamar jajab waaberi wadajir iyo dharkeenley qaybta jasiira labo laga bilaabo koo iyo tobanka bish sagaalaad laba kun labaatan iyo afar in aan laga dhisi karin xeendaabka ku cad naqshadda lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegnay waxaana loo kala qaybiyey saddex qaybood tree zones wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koowaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaano aagga waxaa xeendaabka gegiga diyaaradaha ee aadan cadde aagga labaad lagama dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer saddex biyaano g blas two aaggan waa xeendaabka leh baraha kontaroolada iyo dhagaxyada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee loo yaqaano green zonka iyo qaybta saddexaad oo ah waddada via london ee degmada xamarweyne waddada koo iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi waddada danwadaagta ee degmada wadajir waddada jasiira ee degmada wadajir iyo dharkenley oo ah red zone ciddii ku xadgudubta waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan in dhammaan anteenooyinka uu dherarkoodu gaarayo toban mitir iyo dabakhyada ku yaalla aagga la xadiday muwaadiniinta iyo shirkadaha iska leh ay ku rakibaan nalalka gaduudan hazar baconlites si diyuuradaha joogga hoose ku socda ay u arkaan habeen iyo maalinba
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag markana dhegaystayaal waa xalqada soddon iyo afraad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fariista isbitaalka jilib ayaa aalaba xubinta noo soo jeediya ee dhegaysa bon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtore waa maxay astaamaha halista ah ee haddii hooyada uurka leh ay isku aragto laga rabo inay aado isbitaalka
bismillaah waa mahadsantaha calaamadaha khatarta ah ee hooyada uurka haddii aragto ay tahay inay si degdeg u aado rugta caafimaad oo ugu dhow waxaa ka mid ah madax xanuun barar zaa'id ah hooyada markay uurka leedahay barra waa lagu arkaa laakiin zaa'id tusaale ahaan inuu faraantiga ku dhagoo kale ilaa farada marka hore way ka warqabtay faraantigii oo ku dhagay lugihii ay zaa'id oga sii barartay miisaankeedoo kordhay zaa'id u kordhay ee hooyadoo bog xanuun ka sheeganayso kabta laabxuushada xanuun ka sheeganayso ee farjiga oo dhiig ka socdo ama ma ahan inayba lequa drainage from the vagina macnaha inayba biyihii cunuga ka socdaan ay soo baxaan hooyadii oo kaadi badan isku aragto intaan oo calaamado ah cudurro lahaa jiro khatar ah haddii marka si degdega marka hore hooyada u tagto rugta caafimaad waa laga hortegi karaa haddii laakiin laga hor- ay- aan si degdega hooyada aysan u booqan isbitaalka waxay keeni doontaa cudurro khatara oo hadhow aan waxba laga qaban karin ayadii cunugaba waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين